بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى باب في كسب الحجام باب أي هذا كان باب باب ويان في كسب الحجام في بيان حكم كسب الحجام متك وحطاب كسب كيسة عدين حكمك كسر أراري عدين تيسب أبابه ninka toobinta sameeyo kasabkiisa caddaynteedii buu u baab yahay ayb ma xalaal baa mise waa xaaraam qaala alimaamu abu daawuuda raximahu اllahu tacaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil wahuwa abu salamata tabudakiyu qaala xadaanaa abaan huwa bnu yaziid alcaطaar can yaxya can ibraahiima bni cabdillaahi yacni bna qaarid can saa'ib bni yaziid can raafic bni khadiij ana rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalama qaal nebigu waxa uu yidhi kasbulxajaami midka wax toobaa kasabkiisu khabiisun wax xun waaye